مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybta toddoba-iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
كانوا على قمم الجبال معالما فانهال فوق الأمجدين تراب ونظرت بعد تأمل في وجهها فإذا المحاسن كلهن سراب
waaqica insaanka ee ku dhisan loolanka u dhexeeya kuwa sida risaalada ilbaxnimada caalamiga ah ee asaaskeedu yahay khayrka iyo wanaagga iyo kooxaha kala duwan ee anaaniyada iyo baadilka u sacbatumaya sharta iyo xumahana u heelan waa mid soo jireen ah siina jiri doona ilaa saacadda qiyaamaha mar hadday sidaa tahayna waxaa lama huraan ah in la qaato wasiilada jihaadka waddada allaah si kuwa sida risaalada ilbaxnimada islaamka ugu suura gasho in xadaaraddaasi ay si waaqici ah uga taagaan dunida haddii aanay qaadan wadiiqadaasi dagaalka waddada allah ah waxaa shakilla-aan ah in kuwa baadilka iyo shirkiga askarta u ah aanay marnaba ogolaan doonin in ilbaxnimada islaamka laga yagleelo adduunka si bashariyadda oo idil ugu nimcaysato risaalada tawxiidka sidaa darteed jihaadka waddada allah waa wasiilo muhiim ah oo ka mid ah dariiqyada ay muslimiintu ugu suura gasho inay dunida si waaqici ahi uga taagaan xadaaradda iyo ilbaxnimada islaamka jihaadka waddada allah ayaana ah in ugu horeyn si maadi iyo macnawiba ah loo diyaargaroobo iyadoo la tababaranayo hubka maadiga ah wixii la awoodana la farsamaysanayo waxaana ujeedku yahay in la caabiyo oo laga hortago kuwa diidan risaalada ilbaxnimada islaamka ee tawxiidka wuxuu sidoo kale jihaadku imanayaa marka ay shisheeyuhu is-hortaagaan risaalada xaqa ah waxna ku qaadan waayaan wasiilooyinka kale ee dacwada iyo soo dhoweynta leh ee ay marka hore ducaadda muslimiintiihi ku gudbiyaan risaalada xaqa ah haddii se arrintaasi ay shaqayn weyso waxaa lama huraan ah in nufuustaasi kibirsan ee ka santaagaysa xaqa awood lagu maquuniyo cadaawahaasi diidan xaqa qaarkoodna ayba dhacdo inay u soo qalab qaataan loodinta xaqa ayaa waajib cayni ah ka dhigaysa in muslimiinta sida risaalada xaqa ah ay adeegsadaan awood milatari iyagoo isdifaacaya amaba xataa cadowga kadinaya inta uusan gacanta soo qaadin sunnadaasi tadaafuca ah oo aanay jirin dhinaca looga bayro iyo si looga baaqsado ayaa ka dhigan waajib saaran muslimiinta oo ah inay diyaargaroobaan iyada oo la laasimayo shuruudaha ay wadato risaalada rabbaaniga ah waxaana ay ku iman karaysaa iyada oo la xaqiijiyo laba hadaf oo muhiim ahi waa midka koowaade in la diyaariyo awood u babacdhigi karta cadaawaha awooddaas oo isugu jirta hanti hub ciidamo khibrado aqoon dhufaysyo iyo wixii la mid ahi arrinta labaad waa in loo dagaalamaa sidii ay kor u noqon lahayd kelimadda allah iyada oo la caddaynayo in dagaalku uu yimid markii ay gaaladu is-hortaageen xaqa islamarkaana diideen inay qaataan islaamka amaba iyaga oo dullaysan ku hoos noolaadaan suldaanka shareecada oo ay jisyo bixiyaan labadan arrimood oo ay midi ka horrayso dagaalka midda kalena dhacayso inta dagaalku socdo ayaa lagama maarmaan u ah in ummaddu jihaado si ay ugu suura gasho in xadaaradda islaamka ay si waaqici ah uga dhisto caalamka haddaanay dhicinna waxaan shaki ku jirin in iyaga lagu duldhisayo shirki iyo jaahiliyad lana gumaysanayo shareecada islaamka ayaana boorisay oo waajib ka dhigtay diyaargarowga ka hor dagaalka iyo in dagaalka ay muslimiintu qaadayaan uu noqdo mid looga gol leeyahay in lagu sara yeelo kelimadda allah
وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال
maadaama ay lama huraan noqotay in la dagaalamo si risaalada xaqa ah dunida loogu faafiyo waxa uu dagaalku keensanayaa in la horo nafta huridda nafta ayaana ah halka ugu dambaysa nafur ee uu sameeyo qofka aadanaha ah sidaa darteed abaalka qofka ku dhinta dagaalkaas wuxuu allaah ka dhigay shahaado kiise dagaalama ah ee aan weli la dilinna wuxuu allaah u damaanad qaaday inuu jannada geynayo haddiiba uu ku sugnaado dariiqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi allaah wuxuu u damaanad qaaday qofka ku baxa jidka allaah oo aanu soo bixin wax aanan ka ahayn jihaadka waddadayda rumayn uu aniga rumaynayo iyo rumayn uu rumaynayo rusushayda waxaan u damaanad qaadayaa qofkaas inaan geliyo jannada ama aan ku soo celiyo gurigii uu ka soo baxay isaga oo helay ajar ama khaniimo ajarkaasi weyn waxaa gaaraya oo helaya sida ku cad nusuusta shareecada islaamka qof walba oo uu gurigiisa iimaan ka soo saaro sidaana ku jihaadaya ujeedkiisuna yahay inuu faafiyo diinta allah cadaawaha ku horgudbanna ka wareejiyo qofkiise u dagaalamo dano kale oo jaahiliyad ah ama dheef adduun oo liidata wuxuu abaalkiisu noqonayaa in adduunyadana uu ku khasaaro oo la dilo ama uu jabo iyo in maalinta qiyaamaha uu cadaab xanuun badan la kulmo abi muuse al ashcari waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa la weydiiyey ninbaa wuxuu u dagaalamayaa khaniimo nin wuxuu u dagaalamayaa in la sheegsheego ninna wuxuu u dagaalamayaa in kaalintiisa la arko ninna wuxuu u dagaalamayaa geesinimo nin wuxuu u dagaalamayaa qabyaalad iyo ciil ee intaas qofkeebaa alla dartii ku dagaalamaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofkii ku dagaalama sidii ay kelimadda allaah kor u noqon lahayd kaas ayaa ah kan ku dagaalamaya jidka allaah markaan eegno siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan arkaynaa in duulaanada qaar loo qaaday iyada oo la doonayo in lasoo qaniimaysto hantida gaalada waxaana khasawaadka hadafkaasi loo qaaday ka mid a khaswatu beder khaswadan waxay ku bilaabatay markii hore in sariyo ka mida ciidamada muslimiinta ay waddada u gashay kolonyo ganacsi oo uu hogaaminayay abi sufyaan ha yeeshe ee waa ay ka badbaaday kamiinka waxayse tallaabadaasi gilgishay gaaladii quraysheed oo ka soo duushay maka haddaba markay sidaa tahay waxay dadka qaar su-aal kaga iman kartaa hadalka rasuulka ee ku saabsanaa dadka u dagaalamaya jidka allaah ee aan lagu darin kuwa khaniimada u duulaan tegay iyo hadafka sariyada aan soo tilmaannay iyo kuwa la midka ah ee uu suubanuhu diray si ay u soo khaniimaystaan hantida gaalada a-sheykh cabdulilaah ayaa ka waramaya halka ay iska waafaqayaan labada xadiid ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigu sal alla ly slam wuxuu leeyahay fudilna cala annaasi bisitin lix baanu ummadaha kalena laga fadli yeelay oo aanu dheernahay waxaa ka mid ahaa wa uxillat lana alghanaa'imu walam tuxalla liaxadin min suudi ru'uusi qablana innaga waxaa naloo xalaaleeyey hanaa'imka iyo gaalada waxaan xoolaan kasoo qabsanayno loomana xalaalayn arrintaa iyada ah wax bini aadam naga horreeyey marka arrintaasu tanaaqud kuma jiro qaniimo in la raadsadana ma ka hor imanayso in kelimada ilaahayna kor noqoto loo dagaalamo dagaalka laftiisa oo kelmada amaarata litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa iyo iska horima maayaan iyo axaadiistaa kale nebigu inuu qaniimo u duuli jiray waxaad ogtihiin nebigu inuu maaragtay saraaya diri jiray say ciiral quraysh nimankii dabcan madiina waxay udhexaysaa ardo shaamiyo iyo maka marka safarada quraysh maka ka imanaya marka dambena kasoo gadoomaya shaam ayaa meel madiina aan ka fogan mari jiray nebigu markasta saraaya u diri jiray si xoolaha loo soo qanimaysto dhowr geera laisku day baa dhacay laguma guuleysan laakiin maalintii beder dagaalkii beder loo baxayay hadafku muxuu ahaa hadafku wuxuu ahaa in ciiral quraysh ama qaafiladii uu abu sufyaan hogaaminayay ee safarka ka keentay shaam dhexda loo galo oo lala wareego iyadoo laga aargudanayo xoolihii saxaabadu ay kaga yimaadeen maka ilen waxaan ognahay saxaabi kasta markuu hijroonayo oo madiine aadayo naftiisa unbuu la dhuuman jiray diintiisa wixii maala gadaashiisu kaga iman jiray xoolaha ayaa qaadan jiray quraysh baa ku amar taagleen jirtay ku takrifali jirtay iska qaadatay marka in xoolahoodii iyagoo soo dhacsada almucaamala bilmitl wax la yidhahda weeyaan xoolaheenna bay qaateen xoolahooda aan qaadan arrintuna waqtigii nebiga qura kuma koobnee maanta gaala xoolaheenna oo dhan bay iska qaadanaysaa khayraadka dhulkao dhan bay iska qaadanaysaa beri iyo badba way qaadanaysaa macaadinta dhulka jirtay la baxaysaa xoolaheennii way si kasta dariiq kasta oo ay ku heli karaan u qaadanayaan innagana waxaa weeye ilaah baa noo baneeyey xoolaha gaala inaan qaadano waayo waxaad ogtihiin gaalka waxaa weeye xalaalu dami walmaal marka maanta in inta ciidan la dumo sariya la diro ama katiibo dhan la diro hadafkuna uu yahay in gaalada maaragtay maalkeeda lasoo qaato oo wax bannaan weeye nebiguna uu sameeyey bal idinba maanta waad ogtihiin markii dagaal la galo waxaa qanaami gaalada laga helo ama aslixa ha noqdo iyo hub ha noqdo ama maal kale ha noqdo midda la diidaya ee hadafkan la diidaya in qaniimo keligeed loo dagaalamo waa markii meesha ay ka muuqato dheef qof keliya ku eg ama manfaca shaksiya wax la yidhaahdo oo adigu ciidanka aad ugu dhex jirtid inaad markay dagaalamaan wax soo qaadatid oo naftaada iyo iyo reerkaaga iyo ku maaraysid taas iyadu ma bannaano laakiin haddii loo duulayo in xoolaha gaalada lasoo qabsado oo maaragtay masaalixda muslimiinta lagu hubkoodii inta iyaga dib loogu celiyo lagula dagaalamo maalkoodii maaragtay laysku dhiso oo maaragtay lagu xoog lagu quwad lagu lagu samaysto oo lagula dagaalamo muslimiinta iyo masaakiinta laga caawiyo waa arrin bannaan weeyaan wax isdiidayaan arrintaasu maaha isma diidayso nabiguna markuu leeyahay wajucila risqii taxta dili rumxi xadiiskuna waa saxiix bukhaari baa wariyey maaha dagaalkuna nebigu waxaa laleeyahy maadaama uu ahaa afdalu lkhalq basharka ilahay abuuro kii ugu fadliga badnaa baa ilaahay risqiisa wuxuu ka dhigay afdalu risqin marka waxa la cunaba waxa ugu baraka badan oo ugu xalaalaysan oo ugu fiican waa qaniimada wey falamaa kaana afdala alkhalqi jacala allahu risqahu fii afdali lwujuuhi lkasab wax ugu fiican oo la cuno xoolo gaala laga soo qabsada baa ugu fiican wuxuuna leeyahay saxaabiga kalena waqaala cabdillaahi ibnu xawaala wuxuu leeyahay bacahanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam linaqnama farajacnaa walam naqnam nebigaaba noo diri aan soo qaniimisano annagoo sariya waabana diray laakiin kumaana soo guulaysan xadiiskana abu daawuud baa wariyey waana culimmadan waxay ku sheegeen inuu yahay xasanun likayrihi taas maxayna tusaysaa inay bannaan tahay in loo qastiyo oo loo dagaalamo in qaniimo lasoo helo si gaara qaniimo in lagu duulo oo gaalo laga soo qaato waa bannaan iyadiyo man qaatala litakuuna kalimatullahi alculya fahuwa sabiililah isma diidayaan bal markaad xoolaha gaalada soo qaadanaysid ee maalkooda daciifinaysid ee aada burburinaysid kelimadii ilaahay kor bay noqonaysaa gaaladii baa daciifaysa waa hadaf hadaaftii ka mida loo dagaalamayo qaniimadu waxaa weeye leanna gaaladii waa daciifaysaa muslimiintiina xoolaha iyo maalka ay heleen ama maalka ay gaalada ka burburiyeen dhaqaalahu ay la dagaalameen kelimadii ilahay kor bay ku noqonaysaa kelimadii ilahay kor bay noqonaysaa macnaheed waxaa weeye dee islaamkii baa kor noqonaya marka laga hadlayo inta uu socdo dagaalka jihaadka ah waxaa jira arrimo dhowr ah oo muhiimadooda leh kuwaasoo haddii ay muslimiintu fuliyaan ay ku liibaanayaan adduun iyo aakhiro intaba arrinta koowaad waa in dagaalku ahaadaa mid allah dartii looga dan leeyahay oo aanu noqon dagaal loo qaaday ahdaaf guracan noocay doontaba sida ay tilmaamayso nusuusta shareecada ee qur-aanka iyo sunnaha kuwaasoo aan qaarkood soo sheegnay markii uu allaah amrayay muslimiintu inay jihaadka u baxaan iyaga oo fudfudud iyo iyagoo culculusba wuxuu allaah sheegay in loo jihaado alla dartii aayad kalena wuxuu allaah ku sheegay in la wadayo dagaalka ilaa inta laga waayo shirki taasoo ka dhigan hadafka jihaadka inuu yahay mid alla dartii ah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuradda al anfaal ku yidhi sida tan وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير shardiga labaad ee la doonayo in muslimiintu fuliyaan marka ay jihaadayaan waa in safkoodu mid yahay kelimadoodana isku duuban tahay midnimada ayaana ah shardi daruuri u ah dagaal walba oo ay umadigelayso xataa haddii uu dagaalkaasi yahay mid baadil ah sidaa darteed sunnada kowniga ah waxay noqotay in ummad iskhilaafsan oo maankoodu kala tagsan yahay hal dhinacna aan ka amar qaadan aanay dhadhamin wax guul ah taa beddelkeeda dadka midaysan gaalaba ha noqdeen eh waxaa dhacda inay guulaystaan midnimada loo shardiyo jihaadka ayaa ah in ciidamada muslimiinta ee dagaalamaya ay si sugan u qaataan una fuliyaan awaamirta ka soo baxaysa hoggaanka dagaalka xikmadaha dagaalka ayaana mararka qaar keensanaya in hoggaanku kala duwo ciidamada qaar ay ka dhigaan weerar kuwa ay ximaayo ama dhabar ilaalin ka dhigaan qaarna ay kamiin aadaan dhayalsiga iyo fududaysiga awaamirta hoggaanka siiba xilliyada dagaaladu socdaan waxay horseedaan mahaalig iyo halisyo badan khaswadii uxudna waxaa inoogu sugan cibro iyo waano waana kan asheykh mahad abuu cabdiraxmaan oo ka warramaya dagaalkii uxud wuxuu ka mid ahaa khasawaadkii waaweynaa ay diiwaan gelisay taariikhda islaamka waana dagaalkii labaad ee ugu weynaa badar kadib oo dhex mara nebi moxamed salalla aleh wasalam iyo gaaladii qureysheed bishii shawaal sanadkii labaad ee hijiriyada ayaa ciidankii muslimiinta uu hogaaminaya nebi moxamed sal alla aleh wasalam soo gaareen uxud rasuulku wuxuu ciidankii u kala qaybiyey saddex qaybood qaybta muhaajiriinta waxaa amiir looga dhigay muscab bni cumayr qaybta aws waxaa amiir looga dhigay usayd bni xudayr qaybta khasrajna waxaa raayada loogu dhiibay saxaabiga alxubaab bni mundir radia allahu canhum ajmaciin intaas kadib rasuulku sal allahu aleh wasalam wuxuu si gaara u soocay konton saxaabi oo rumaad ah amiirna wuxuu ka dhigay saxaabiga cabdulaahi bni jubayr raggan waxaa la saaray buur ka soo horjeeda buurta uxud rasuulkuna wuxuu ku amray inaysan buurta ka soo degin hadday muslimiintu guulaystaan iyo hadday jabaan labadaba markii uu dagaalkii bilowday waxay muslimiintu dhigeen wacdaro adag calaamadihii guushana way soo bidhaameen raggii kontanka saxaabi ahaa ee la saaray buurta ayaana markay arkeen guusha muslimiinta waxay u kala qaybsameen laba qaybood qayb ayaa fududaysatay amarkii rasuulka sal allahu aleh wasalam qayb yaruu cabdulaahi ibnu jubayr ka mid yahayna waxay ku sabreen goobtii uu rasuul kaga tegey khaalid bnu weliid oo xilligaas safka gaalada ku jiray ayaa dhabarka uga yimid ciidamadii muslimiinta guushii muuqatana waxay isu beddeshay guuldarro adag nebiga sal allahu aleh wasalam waa la dhaawacay akhyaartii saxaabadu xamsi bnu cabdimudalib ka mid yahayna goobta ayay ku shahiideen saxaabo badan allah ka raali noqdee way jabeen tiro yar ayaana sugnaatay nebiga sal allahu aleh wasalam bayna difaaceen maalintaas wuxuu shayddaanku faafiyey in nebi maxamed sal allahu aleh wasalam la dilay macnawiyaadkii muslimiintan hoos ayuu u dhacay markaan u fiirsanno asbaabaha keenay guuldarradaas iyo dhibkaa dhacay maalinkii uxud waxay ahayd ikhwaani fillah iyadoo la caasiyey amarkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam halkii uu ka digtoonaa rasuulku ayaana muslimiinta looga yimid toddobaatan ka mid a khiyaartii saxaabada ayaa goobtaa ku shahiiday oo ay ka mid yihiin xamsa iyo muscab bni cumayr marka waxaan arrinkan ka qaadanaynaa halista ay leedahay amarka umarada oo la caasiyo ama la fududaysto ama laga meermeero fulintiisa waxaa qof kastoo muslima la gudboon inuu naftiisa ku tarbiyeeyo iltisaamka iyo dhaqangelinta awaamirta umarada ogsoonow in khaladkii muslimiinta ka dhacay maalinkii uxud uu alle ku saxay dhiig ilaahina subxaanahu watacaala arrintaas wuxuu ku caddeeyey qur-aankiisa allana uu leeyahy subxaanahu watacaala walaqad sadaqakum allaahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wa acasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira huma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallaahu duu fadlin cala almu'miniin oo rabbi subxaanahu watacaala uu ku cabirhayo qaabkay wax u dhaceen inuu gelinkii hore ilahay guusha muslimiinta siiyey laakiin ay timid markii la iskhilaafay oo rumaaddii ay iskhilaafeen inay dhacday in meeshaaba jabka uu ka yimid halkan ay keentay guushii loo socday inay guuldarro isu beddeshay siduu ilahayba qur-aanka ku caddeeyey shuruudaha kale ee asaasiga ah inta uu socdo dagaalka u dhexeeya islaamka iyo gaalada ee loo yaqaano jihaadka waxaa ka mid a in muslimiintu ay kaalmaystaan allah subxaanahu wa tacaala oo aanay ku kadsoomin cududooda iyo awooddooda milatari maalintii dagaalkii xunayn oo ay ciidamada muslimiintu tiradoodu ka badnayd toban kun oo askari waxay saxaabada qaarkood yidhaahdeen maanta la inoogama adkaanayo tiro badni markaas baa waxaa dhacday in dagaalka qaybtiisii hore ay dhibaato gaarto muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala isaga oo ka warramaya maalintaas waxa uu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi sida tan لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين qisada dagaalkii xunayn waxaa laga qaadanayaa in dadka waddada alle ku dagaalamaya ay iska dhowraan quruurka iyo isla weynida oo ah halaagga ciidamada dowladahana jebiya saalixiintana jilbaha dhulka ugu dhufta sidoo kale waxay shareecadu lama huraan ka dhigtay in muslimiintu nafuur sameeyaan si cadaawaha looga horwareejiyo risaalada towxiidka allah subxaanahu wa tacaala ayaa kitaabkiisa kariimka ah waxa uu ku amray in la baabi'iyo gaalada marka ay muslimiinta dagaal iskala hor yimaadaan فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ah jiil dhiigooda ku faafiyey risaalada towxiidka ee xadaaradda ah ayaa sida ay taariikhdu xusayso dhigay wacdaro adag oo xagga nafhurka iyo geesinimada ah ideelkoodu waxay ku astaysnaayeen geesinimo iyo halyeynimo heer marka aad qisaskooda akhrinayso aad la tacajubayso waxaana kutubta siyarka ee sugan inoo soo wariyaan qisaska nafuurka ee qaar ka mid a saxaabadaas waana kan sheykh mukhtaar abumuslim oo wax ka tilmaamaya tusaalooyinka nafurka saxaabada runtii sheekada ku saabsan geesinimada iyo halyeynimada saxaabada wax saxaabi iyo laba iyo saddex lagu soo koobi kara ma aha dhacdo lagu soo xusuusto halyeynimada saxaabigaasi albaraa ibnu maalik ayaan insha allahu ilahay intuu naga waafajiyo wax ka dhihi doonaa macrakada ugu khatarsan waxay ahayd macrakadii la dhihi jiray macrakatul yamaama waxay dhacday sanadkii koob iyo tobankii hijirada marka macrakatul yamaama waxay ka mid tahay dagaaladii xuruubu ridda xilligii khaliifatu rasuulillaah abubakar sidiiq xuruubu ridda ayna ka mid ahayd sababteedana waxay ahayd ay ku timid dagaalkan markii ay ridoobeen beesha la yidhaahdo ama qabiilka bani xaniifa oo carabta ahayd ayaa ridoobay nin iyaga ka tirsan oo musaylamat alxanafi la dhihi jirayna wuxuu sheegtay nebinimo ayuu sheegtay alkhaliifatu rasuulilaahi wuxuu diyaariyey ciidan ka kooban muhaajiriin iyo ansaar koob iyo toban ciidan buu diyaariyey abubakar wuxuu u xiray koob iyo toban calan axad cashara liwaan koob iyo toban calan buu u xiray wuxuuna u diray abubakar sadiiq jasiirat alcarab daafaceeda kala duwan si ay murtadiinta ugu soo celiyaan ilaa sabiili alhuda waalxaq dhaafahoo dhan bay u kala baxeen laakiin ciidan qayb ka mid ah oo dhinaca musaylama loo diray ayaa waxaa amiir looga dhigay ninka la yidhaahdo cikrimata ibn abi jahl kadibna meel aqraba la yidhaahdo ayaa laysku helay musaylamat alkadaab wuxuu diyaariyey ciidan gaaraya afartan kun oo ciidan ciidankii cikrima markay fooda isdareen waxaa dagaal ba-an baa dhacay kadibna cikrima ciidankiisa way soo jabeen abubakar sidiiq haddana wuxuu diray ciidan aad u xoogan oo uu hogaaminaya khaalid bin waliid khaalid bin waliid oo ciidankii labaad loo diray ayuu ahaa waxaa ka mid ahaa albaraa ibnu maalik alansaari iyo qaybo reer ansaareed oo maxaan ku idhahdaa muslimiintii dagaalyahanada ahaa marka qisadiis meeshay naga soo gashay soo ma jeedid halkaa marka laga bilaabo macrakadii baa markaa dhici doonta wacdaraha la yaabka leh oo uu dhigi doono albaraa ibnu maalik ayaa meesha kasoo muuqan doonta macrakadii yamaama ayaa la tegey marka foodii baa laysdaray xoogaa kadibba musaylame ciidankiisiibaa kafadiisu ay raajax noqotay muslimiintu waxay dareemeen khatar weyn inuu yahay ninkan oo hadday halkan ku jabaan musaylama hortiisa ay ku jabaan ciidanka muslimiinta oo islaamka dib dambe madaxa uusan la soo kacaynin musaylamana uu ciidankii sii xoogoobayo ya maanta waxay ka dambeeyaan aan islaam magaciisa la sheegaynin ayaa muslimiintii u caddaatay foodaa laisdaray marka dagaalka mar isagoo socda ayuu khaalid wuxuu dareemay in ay u baahan tahay gubaabo khaalid bin waliid wuxuu milicsaday dagaalka iyadoo lagu jira in gubaabo iyo cid dhaqaajisa dadku kicisa loo baahan yahay wuxuu milicsaday albaraa ibnu maalik alansaari markaas wuxuu ku yidhi bara'ow ilayhim yaa fata ansaar wiilka dhallinyarada reer ansaarow maanta dee waa kelimadaadii dheh la hadal dadka albaraa ibnu maalik qowmkiisu saa u fiiriyey markaas wuxuu ku yidhi hadal la yaab leh oo taariikhda galay wuxuu yidhi yaa macshara alansaari laa yufakiranna axadu minkum biاlrujuuci ila almadiinati falaa madiinata lakum bacda alyowmi wainamaa huwa allahu waxdahu uma aljanna reer ansaareeday ruux idinka idinka mid ah yuusan ku fakerin inuu u laabto madiina madiine idinma sugan buu yidhi maanta wixii ka dambeeya wax madiine la yidhaahdo oo idiin sugnaatay lama arko laba un weeyaan buu yidhi wa inamaa huwa allahu waxdahu uma aljanna ilaahay subxaana wa tacaala keligii maxaan ku yidhahda xaq lagu caabudo towxiidka la sugo oo shirkigii riddadii gaalnimada la baabi'iyo uma aljanna oo qofku shahaado u helo janna la helo muslimiintii warkii aad buu u saameeyey kadib muslimiintii waxay ku dhaqaaqeen mushrikiintii murtadiintii markaasay dagaal la galeen markaasay sufuuftoodii jeexeen ilaa dhulku la gelgishay musaylamat alkadaab iyo ciidankiisi way jabeen aad bay u jabeen ciidan badan baa kaga baaba'ay kadibna waxay galeen beertii xadiiqadii oo taariikhda markii dambe loo bixiyey xadiiqatulmowd loo bixiyey sababta xadiiqatulmowd loogu bixiyeyna waxay ahayd likarati man qutila fiiha fi dalika alyowm markaasaa ciidankii kumanaanka kun ee ciidanka ahaa ee derbiyadii bay iska soo laalaadiyeen albaabkii weynaa ganjaaladay xirteen meel laga galaa la waayey halkaa markay marayso waxaa bannaanka isa soo dhigay albaraa ibnu maalik dowrkiisii baa meesha ka muuqday wuxuu ku yidhi dadkii buu la hadlay yaa qowm dacuunii calaa tursin talow cajiib uu keenay wuxuu yidhi waxaad samaysaan derbigan dheer oo aan u dhowaan la'nahay oon kasii dhaadhici la'nahay gudaha ku jira gaalada waxaad samaysaan aniga gaanshaan isaara buu yidhi kadibna warfacu ltursa cala alrimaaxi jaranjaro lama qabee waran warmahii ayaa saas loogu qabanaya madaxyadooda warmaha korkoodana waxaa la saaraya gaashaankii gaashaanka korkiisana waxaa ku fadhiisanaya albaraa ibnu maalik kor baa loo qaadaya marka beerta dhexdeed igu ridi buu yidhi qariiban min baabiha weliba meel albaabka u dhow igu rida laba weeyaan baa yuri bis albaraa ibnu maalik ama albaabkan idin furi ama bartaasaan ku shahiidi sidii ayay saxaabadii way ka aqbaleen kadibna warmihii baa kor u qaaday isagoo gaashaanka saaran waxayna kor kaga soo rideen beertii kadibna albaabka ma aadina dagaal buu ku bilaabay iyagana waxay la dhaceen way ku hareeraysan yihiine warmo iyo fallaar iyo maxaanku seefo ayay la dhaceen isagana wuu la dagaalamay ilaa uu ka dilay toban iyaga ka mid a dhulka dhigay way baqeen intii kale gadaal bay u durkeen markaasuu hore intuu soo durkay albaabkiibuu markaa furay albaabkii usoo dhawaaday iyadoo seefihii balaarihii dhan ku socdaan ayuu albaabkii fog ka siiyey markaasaa albaabku furmay fatadafaqa almuslimuuna calaa xadiiqati lmowt muslimiintiibaa kusoo qulqulay oo kusoo shubmay beertii geerida maarka ilaa markii dambe musaylamat alkadaab oo qaybta dambe jiray ayay ugu tageen meesha bartaasay ku dileen khaalid bin waliid baa albaraa ibnu maalik bil kaamil ah uu halkaasi dhaawiciis ku daweynayay ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahay u idmay inaa uu caafimaado oo markaa kadibna muslimiintii na sababtiisa ilaahay subxana wa tacaala guul uu ku siiyo haddaba waa kuwaas jiilkii saxaabada ee inooga horreeyey faafinta tawxiidka iyo xadaaradda islaamka ee ay diintunana fartay inaan qaadno dariiqoodii
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta toddoba iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا وثواب
أن أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب